waxaa weeye markii qayladii aan maqlano oon ku gurmana dadkii u horreeyey ku gurmadaan ahaa waxaa weeye guriga jiingad buu ahaa hoostana bilfooniga waxbuu ku lahaa qiiqii iyo ololkii baa isqabsaday dadkii jaarkii ee ku soo gurmaday waxaa weye meel alla meel laga galo albaabkii laga furo oo la waayey dabayshuna xaggaasii ka socotay waxa weeyaan dabadeetu xagga dambe laga dalooliyey guriga jihada dambe ee waqooyiga ayaa laga dalooliyey markaas carruurta laga soo guray dadkii ka soo guray baan ahay waxa weeye afar carruura ahayn waxaa meesha ku jiray afartii waxa weeye labadii hablood anigu wiil iyo gabadh baan dhabteeda ku soo qaadan gaadhiga booliska la soo raacay waan halkan keenay gabadhi dhabteeda ku nafbaxday gabadhii kalena halkan ku nafbaxday labadii wiilin baa u nool oo weliba midi aad u liito dadka islaamkaa waxaan leehayaa wixii wax u qabanaya dadkaa masaakiinta ee guriga ku gubtay ha soo gargaaraan iyo wax ka yar baahan hal sanno laba sanno saddex afar da-doodu shan sannaa ka weyn waxayna soo gaadheen ilaa ninkanaaba la hadlay oon telefoonka la hadal ku idhay adu nusu saac kadib ayna soo gaadheen nusu saac kadib ayayna soo gaadheen
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdimajiid anigu waxaan ka mid ahaa dadkii meeshii ugu horreeyey tegey baan ka mid ahaa jiingadda dab ayaa qabsaday dabadeed dabkii meelaan ka galan weynay xagga dambaan markii dambe ka soo galay anigu gabadh ayaan gacanteeda ku soo qaaday gabadhiina gabdhaa imanka nafbaxay ka mid tahay markaa dabka waxa la wax kiciyey wallaahi baanaan garanay dee ilaahay samriyi baana ka siiyo ummadda islaamkuna waxaan leenahay war dadkaa loo gargaaro